بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاع asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo ballanqaaday inay baahin doonto taxane loogu magacdaray geedigii gurguurta guulmise gabi dhaclayn oo lagu soo bandhigi doono xaqiiqada dagaalkii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay labaatan sano kadib musiibadii tusunaamiga ee waddanka indunuusiya ku dhufatay dadka ku dhaqan jasiiradda samodora oo qaatay ku dhaqanka shareecada islaamka haddaba maxaan ka naqaannaa jasiiraddan iyo saamaynta ay ku reebtay musiibadii labadii kun iyo afartii dhacday maraykanka oo walaac ka muujiyey in iiraan dhowaanahan ay soo saarto bam nukliyeer ah sirdoonka yahuudda oo markii ugu horraysay soo bandhigay qaabkii uu u dhacay howlgalkii isgaadhsiinta ee lagu beegsaday ururka xisbullah haddaba maxaa ka jira in muddo sagaal sana ah la qorshaynayay camaliyaddaasi qodobbadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo toddobaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
موجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
wahagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa mu'asasada alkataa'ib ayaa baahin doonta taxano loogu magacdaray geedigii gurguurta guul mise gebidhaclayn kaas oo lagu soo bandhigi doono xaqiiqada dagaalkii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay haddaba si aan wax badan uga ogaanno taxanahan iyo inta xalqa uu ka kooban yahay waxaan ka waraysannay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in caawa ay baahin doonto muuqaallo taxano ah oo gaaraya ilaa shan xalqo kuwaasoo ciwaan looga dhigay geedigii guurguurte guul mise gebi dhacleen waa taxano diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo halgankii nafurka iyo taxadiyaadka lahaa ee ay mujaahidiintu u galeen ka hortagga gulufkaasi wuxuu soo bandhigayaa taxanahan sida mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allaah ay teed iyo gaashaanba ugu noqdeen daarta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada allaah wuxuu soo gudbinayaa sidoo kale taxanahan sida uu allah u jebiyey wax lagu tilmaamay gulufkii ugu weynaa ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee ay iska kaashanayeen saliibiyiinta iyo murtadiinta diyaaradaha dagaalka iyo dabaabaadka gaashaamanna loo adeegsaday wuxuu indhahaaga ku qaboojinayaa taxanahan dagaaladii malaaximta ahaa ee ay galeen mujaahidiinta oo isugu jiray kuwa horey loo daawaday iyo kuwa markii ugu horreysay muuqaaladooda la daawan doono wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa taxanahan sida cadowga allah ugu jabay wejigii koowaad ee duulaankan iyo halkii uu ku dambeeyey wixii lagu sheegay wejigii labaad dhinaca kale taxanahan wuxuu soo gudbinayaa kaalinta qabaa'ilka soomaaliyeed maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka mucaskaraadka mujaahidiinta culimada iclaamka waxgaradka dumarka iyo shucuubta muslimka ay ku lahaayeen ka hortagga xamladaas ayaa isagana ah mid ka muuqanaya taxanahan walaalka waxaa xalqada ugu horreysa la baahin doonaa caawa insha allahu tacaalaa waxaana rajaynaynaa in laga heli doono xogo badan oo aan la soo koobi karin haddii ay tahay macluumaadka dahsoon ee aan laga ogeyn duulaanka iyo xajmiga uu la ekaa makrigaasi iyo sida allah u jebiyey gulufkaasi murtadiintu ay soo qaadeen بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa maraykanka oo yuhuudda uga digay in iiraan ay burburiso heshiis walba kadibna ay dhowaanahan samaysato hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyerka sida uu saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta u sheegay la taliyaha amniga maraykanka jack sullivan waxaa macquul ah in muddooyinka soo aadan iiraan ay ka baxda ballanqaadkeedii la xidhiiray inaysan wakhti xaadirkan samaysan doonin hubka nukliyerka taasoo marka ugu horreysa halis gelin doonta mustaqbalka maamulka isugu yara israa'iil maamulka baydhan waxa uu ka walaacsan yahay in iiraan ay awood u yeelato inay samaysato hubka nukliyerka waxaa sidaas yidhi inta uu warbaahinta la hadlayay sullivan isagoona muujiyey sida ay uga warwarsan yihiin mustaqbalka maamulka yuhuudda haddii tixraan ay ku dhaqaaqda middaasi jornaalka the telegraf oo ah midka warbixintan daabacay ayaa sheegay in iiraan dhankeeda ay suuragal ka tahay middan uu ka baqanaya maraykanka walow taa ay barbar socdaan tallaabooyin la filaya in donald trump uu qaado haddii xafiiska uu yimaado kuwaas oo ah in duqaymo dhulka uu ku dhigi doono xarumaha nukliyerka ee xukuumadda tixraan markan iyo qodobka xiga sida uu daabacay wargeeska the jerusalem bost isagoo soo xiganaya waraysi uu qaaday telefishinka maraykanka ee c b s xubno ka mid ah sirdoonka yuhuudda ayaa shaaciyey qaabkii ay u qorsheeyeen weerarkii dhanka isgaarsiinta ahaa ee ay ku qaadeen ururka isugu yara xisbullah taariikhdu markii ay ahayd toddobiiy tobankii sebtembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan barnaamijka lixdanka daqiiqe ee telefishinkan ameerikaanka ah ka baxa ayaa lagu wareystay laba ka mid ah wakiilada hay-adda sirdoonka gumaystaha ee muusaadka u qaabilsanaa in ururka xisbullah ay ka iibiyaan nidaamka isgaarsiinta ee la qarxiyey shakhsiyaadkan ayaa inta waraysiga ay bixinayeen waxa ay sheegeen in dhammaan qalabkan isgaarsiineed ee ay ku qarxiyeen ururkan isugu yeera xisbullah ay diyaariyeen muddo sagaal sanno ah ka hor maaddada binjarkana ay gudaha u geliyeen dhammaan taleefannada inta waraysiga uu socday waxay sidoo kale wakiiladan sheegeen inay dhiseen shirkado xagga online-ka ah oo iibinaya dhammaan qalabkan waxayna sheegeen in keliya qalabkooda ay la bartilmaameedsanayeen gudaha lubnaan gaar ahaan ururkan iiraan ku daaban ee isugu yara xisbullah si aaladuhu ay u gaaraan hadafka loogu talagalay gebagabadii inta badan falanqaynadu waxay ku warramayaan in haddii weerarkan dhanka isgaarsiinta ah ay yuhuudda qorsheeyeen muddo sagaal sanno ah ka hor ay ka dhigan tahay dhanka kale in sahaynadu ay toban sanno iyo ka badan ka hor ay ka baaraan degeen wixii jab ahaa ee ay sannadkan gaarsiiyeen ururkan maqaal ra'yi-uruurin ah oo uu daabacay wargeeska the telegraf ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa lagu sheegay in istaraatiijiyadda reer galbeedka uu ku doonaya inuu kaga guulaysto madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ay tahay mid aanan waxba tarayn oo madhalays noqon doonta ayna tahay inay qaadaan tallaabooyin la taaban karo si ay xushmad iyo taageero uga helaan maamulka soo socda sida laga warhayo waddamada yurub ayaa intooda badan waxay u muuqdaan kuwo saluugsan siyaasadda arrimaha dibadda ee uu la iman doono trump iyagoona ka cabsi qaba inuu soo rogo canshuur xaddhaaf ah kana hor yimaado masaalix badan oo ay reer yurub ku haysteen nidaamkii hore ee bayden sidaa darteed waxay hadda isku dayayaan dalalka yurub intooda badan inay qaadaan tallaabooyin ka hortag ah ka hor imaanshiyaha donald trump ee xafiiska aqalka cad waana midda ay jariiraddu hadda ka hadlayso waxaa qormada jornaalka ku cad in nidaamka cusub ee maraykanka uu noqon doono mid inta badan ka soo horjeesan doono danaha u adeegaya reer yurub middaasina ay wiiqi doonto ahdaaf badan oo ay damacsan yihiin waddamadan markan iyo qodobka xiga iyo warbixin ka hadlaysa mid ka mid ah xabsiyada yuhuudda ee ay ku xiran yihiin muslimiinta reer khaza oo lasoo bandhigay iyo falal argagax leh oo laga soo sheegaya halkaasi sida lagu warramaya maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa xabsiga cuufar ee ku yaalla inta u dhexaysa qudusta la haysta iyo daanta galbeed waxa uu ku goray tobaneeyo muslimiin reer filistiin ah isagoona halkaa ugu geysanaya jirdil nooc walba ah muslimiinta ugu badan ee jeelkan la geeya dhowaanahan waa kuwo laga soo qafaashay gudaha isbitaalka weyn ee al-shifa kaasuu ku yaalla marinka go'doonsan ee khaza waxaana lagu warramayaa in qaar ka mid ah muslimiintii lagu xiray xabsigan ay waayeen gacmaha taasoo ay sii dheer tahay jirdilka xooggan ee ay weli la kulmayaan inta badan dadka reer khaza ayaa cabsi xooggan ka muujiya xabsigan iyagoo aanan soo koobi karin waxa tacadiyaad ah ee ay muslimiinta halkaas kala kulmayaan jeelkan ayaa isaguna waxa uu sidan ku noqonayaa mid ka mid ah kuwa ugu arxanka daran ee ay sahaynadu ku leeyihiin dhulka filistiin misena tacadiyaad nooc walba ah ay kula kacaan abriyada reer khaza innagoo markan ku sii siqayna qaybihii ugu dambeeyey xubinta waxaan markan soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeeska yuhuudda ee walla taasoo ka hadlaysa hay-adaha amniga iyo sirdoonka yuhuudda oo sheegay inay fashiliyeen howlgallo qarsoodi ah oo basaasiin u dhashay dalka iiraan ay doonayeen inay ka fuliyaan dhulka gumaystaha maamulka isugu yaraa israa'iil ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay gacanta ku dhigeen ilaa kow iyo toban qof oo jawaasiis ah oo u shaqaynaya xukuumadda tixraan kuwaasoo shaqadooda ay ahayd in dhulka gumaystaha ay ka fuliyaan ilaa dhowr howlgal oo qorshaysan warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in iiraan ay muddooyinkan dambe sare u qaaday weerarada maamulka gumaystaha yuhuudda ay ku beegsanaysa ee ka dhacaya daanta galbeed khaza yeman ciraaq iyo urdun waxaana la dhihi karaa warbixintan ka soo baxday waalla waxay ku soo beegantay xilli maalinnimadii shalay wargeeska macaariif isaguna uu daabacay warbixin uu kaga hadlaya saamaynta tehraan ee muddooyinkan dambe xagga basaasnimada ah ee ay ku yeelanaysa dhulka gumaystaha dhanka kalena warbixintu ay muujisay walaaca xooggan ee ay sahaynadu si guud uga qabaan tallaabooyinkan xooggan ee kaga imaanaya dhanka iiraan guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana u laabana dhanka walaalkiin suweyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afartan iyo toddobaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii toddoba iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaan ku soo guda jirnay ruubaaniyadda iyo marxaladihii ay ku jireen qoraaga amerikaanka ah ee lagu magacaabo liiki wuxuu noo sawirayaa xaaladdii ay ku sugnayd nasraaniyaddii casrigaasi jirtay oo u dhexaysa raahibnimo iyo faajirnimo wuxuuna leeyahay akhlaaqda dadka iyo dhaqankoodii ayaa noqday mid aad u liita tumashada tamashlaynta sida sinnada shahwaadka heesaha iyo u kala tartanka dhaldhalaalka adduunka ayaa waxay gaartay heerkii ugu saraysay adduunyadoodiina waxay noqotay mid u dhexaysa rahbaaniyad meeshii ugu saraysa gaartay iyo faajirnimo halkii u saraysa gaartay magaalooyinka ay ka soo ifbaxeen inta ugu badan suhaadda kirishtaanka waxay ahaayeen magaalooyinkii ugu badnaa dhanka faajirnimada iyo dhaqan xumida waxaana casrigaasi kulmay faajirnimadii iyo iska yeelyeelka oo labaduba cadow ku ah sharafka qofka bini'aadamka ah ra'yiga dadka ayaa macno beelay ilaa heer la gaaray in laga xishoon waayo fadeexadda iyo dhacdooyinka dadka ka dhexdhaca waxaadna moodaa in damiirka qofka bini'aadamka ahi uu ka baqayo goodiga ku soo arooray diinta baadilka ah ee uu haysto laakiin wuxuu qofku ammaan iyo xasiloonni ku dareemay inuu iska dhaadhiciyey in ducooyinka uu ducaysanayo ay yihiin kuwa lagu dhaafayo dhammaan dunuubta ka dhacay insaanka waxaana xargaha goostay dhagarta khiyaanada iyo beenta laakiin sidaasoo ay tahay waxaa yaraaday dulmigii iyo xadgudubkii iyo ku adkaantii dadka waxaana hoos u dhacay xorriyadda fakarka iyo xamaasadda qoomiga ah qoraaga dhegaystayaal markan wuxuu isdultaa ku samayn doonaa fasaadkii ka jiray xarumaha diinta kirishtaanka waxaana uu leeyahay ruhbaaniyadda iyo nidaamkii diineed waxay ahaayeen kuwa ka hor imaanayay fitrada waxayna la falgalaan cawaamiisha diinta cusub iyo awooddeeda ruuxiga ah kadibna xarumihii diiniga ahaa waxaa u soo dusay dacfiga iyo inxiraafka ilaa heer ay la tartameen maraakiistii adduunyada waxaana dhacaysay inay kaga hormaraan fasaadka akhlaaqda sinnada iyo faajirnimada sidaa darteed xukuumaddii waxay ku qasbanaatay inay joojiso kulamadii diiniga ahaa ee la qaban jiray si loo abuuro isku soo dhowaansho iyo isdhexgal u dhexeeya dadka kirishtaanka ah iyo dadkii ciidahooda imaan jiray kadib markii ay ku dhex faaftay dhaqan xumada iyo faajirnimada laguna tuhmay baadariyada munkaraad waaweyn alraahib jaroom wuxuu leeyahay noloshii baadariyaasha iyo tarafkii ay ku noolaayeen wuxuu ka saramaray kii ay ku noolaayeen boqorada iyo dadka lacagta haysta akhlaaqdoodii ayaana hoobatay oo dhulka gashay waxayna noqdeen kuwa u saaxiib ah damac iyo hanti jeceyl ilaa heer ay gaareen in xilalka u kala gataan sida badeecadda saylada taalla oo kale taas oo ay dhicaysay xitaa mararka qaar in si xaraasha loo gado dhulka ayayna ku kiran jireen inay bixiyaan wax ay ku sheegaan dembi dhaaf waxayna dadka u fasixi jireen inay qaanuunka jebiyaan iyagoo bixinaya waxyaabo ay ku sheegeen shahaadooyinka badbaadada iyo in loo fasaxo waxyaabaha muxaramaadka ah ribada iyo rashwadana way adeegsan jireen loolankii u dhexeeyey wadaadada kirishtaanka ah iyo imbiraadoriyadda wuxuu bilowday qarnigii kow iyo tobanaad waxaana ku guulaystay baadariyaashii markii ugu horraysay ilaa heer uu henderigii afaraad uu ku qasbanaaday sannaddii kun iyo toddobaatan iyo toddobadii miilaadiyada inuu isku dhiibo wadaadada kirishtaanka ah isagoo dullaysan kabala'aan ah islamarkaana xidhan dhar ka samaysan suuf wuxuuna shaaciyey inuu ka laabtay wixii horay uga dhacay markaas ayuu baadarigii kirishtaanka ahaa intaa wixii ka dembeeyeyna loolankii u dhexeeyey wadaadada iyo imbiraadoriyadda waxa uu ahaa mid marba dhinacaada ilaa ay daciiftay awooddii baadariyaasha dadkiina waxay noqdeen kuwa u dhexeeya laba dab oo ay kala hurinayeen imbiraadoriyadda iyo baadariyaasha baadariyaashu waxay xilligaasi ahaayeen kuwa haysta awood aad u ballaaran oo aysan boqorada haysan waxayna awoodi kareen in yurub ay horumariyaan horumarin saxa sababtoo ah meel kasta oo yurub ka mid ah waxaa joogay dad iyaga matalayay wadaaddiimeedyada kirishtaanku nasiib darro waxay ahaayeen kuwa si xun u adeegsaday awooddii ay lahaayeen iyagoo ku fushaday danahooda gaarka ah yurubna waxay sidaa ku ahaatay mid ku hafatay mugdiyada jahliga khuraafaadka iyo hoobashada ilbaxnimadiina waxay noqotay mid burburtay tirada dadkii yurub degganaa ma kordhin muddo kun sana ah sidaasoo kale tirada dadkii degganaa ingiltara ma aysan siyaadin muddo shan boqol oo sana ah waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa in dadkaasi ay ku dhex faaftay nolosha doobnimada oo wadaadadu ay dadka u qurxinayeen xitaa wadaadadu waxay diideen in dhakhaatiirtu ay ka howlgalaan xarumaha caafimaadka dadkana ay daaweeyaan markaas ayaa waxaa qaaradda yurub ku dhex faafay cuduradii qoraaga markan wuxuu qalinka u qaadan doonaa dembigii ay wadaadadiimeedyadu ee kirishtaanka ah ka galeen kutubada diintooda waxa uu leeyahay dembiyadii ugu waaweynaa ee wadaado diimeedyadii yurub naftooda iyo diintooda ka galeen waa in ay kitaabadoodii ku soo dareen waxyaalo ay iyagu qoreen iyo macluumaadyo ku ekaa wakhtigaasi oo ka hadlaya taariikhda juqraafiyada iyo culumta dabiicadda macluumaadyadaasi ma ahayn meeshii ugu dembaysay ee ay gaartay aqoonta dadka sababtoo ah aqoontu waa mid kororta mar walba wadaadda diimeedyadu kuma aysan ekaysan in kutubtooda ay soo geliyaan waxyaabo cusub laakiin waxay taqdiisiyeen waxyaabihii ay soo geliyeen waxayna u yeeleen dhaqan diineed oo ay waajib tahay in loo hoggaansamo wixii ka hor imaanaya la diido waxayna arrimahaasi ka alifeen kutubbo waaweyn iyagoo ku tilmaamay juqraafiyadda masiixiga goosdambeedkana ku qabsaday qof kasta oo ka hor yimidna gaalaysiiyey xilligaasina waxaa qarxay foolkaanooyinkii caqliyadda ku dhisnaa ee yurub wadaadadii ku xeeldheeraa aqoonta dabiicadda iyo culumtana waxay jireen silsiladihii taqliidka diiniga ah waxayna ka been abuurteen aragtiyadii ku qornaa kutubada iyagoo si adagna u dhaleeceeyey sheegayna inaysan rumaysan karin oo aysan aamini karin taas cagsigeeda waxay ku dhawaaqeen inay cilmibaaris cusub samaynayaan markaas ayay kiniisaddii istaagtay oo waxay gaalaysiisay wadaadadaasi dhiiggooda iyo xoolahoodana way bannaysatay si loogu gargaaro diinta masiixiga waxayna aasaaseen maxkamado dembi baaris ah taasoo ciqaab ku fulinaysa diinlaawayaasha sanaadiqada ah ee ku dhex dhuumanaya magaalooyinka guryaha kaymaha godadka iyo beeraha markaas ayaana si adag loo baadigoobay wadaaddiimeed kirishtaan ayaa yidhi ma dhici jirin in qofku kirishtaan noqdo kadibna si iskiisa u dhinto waxaa lagu qiyaasaa dadkii lagu ciqaabay maxkamadahaasi inay gaarayeen saddex boqol oo kun soddon iyo laba kun oo ka mid ah nolosha ayaa lagu gubay waxaana ka mid ahaa caalimkii dabiicadda ee loo yaqaanay borono kaasoo ay kiniisadda ku haysatay ra'yigiisa markaas ayay maxkamaddu ku xukuntay in la dilo dhibic dhiiggiisa ka mid ahna aan dhulka lagu daadin taasoo ka dhignayd in la gubo isaga oo nool sidaasoo kale waxaa dil lagu fuliyey caalimkii weynaa ee dabiicadda galiliyo kaasoo aaminsanaa إن دلك يهي مد وريغانيا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii toddobiyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxidaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaasiyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا غير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas i nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى